Maamulka hay'adda Kendareed ayaa xariga ka jaray ceelbiyood iyo barkad lagu shubto biyaha oo ay ka hirgelisay deegaanada Duruqsi iyo Maslax Garood oo ka tirsan gobolka Togdheer si ay u isticmaalaan dadka iyo dunyada. Munaasabadda xarig jarka mashruucan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka socda hay'adda Kendareed, xubno ka socda Wasaaradda Kheyraadka Biyaha Gobolka Togdheer ee Maamulka Somalilan iyo dadka deegaanadaasi. Ugu horeyn, Injineer Axmed Maxamuud oo ka mid ah maamulka hay'adda Kendareed ayaa ka warbixiyay mashruucan ceelbiyoodka.
Waxaan u soconay howl ballaaran oo ah shaqadii laga qabtay balligan masallo gurood ay leedahay laakiin anigu waxaan jecelahay inaan ka hadlo kabasitiga ama tayada biyaha uu qaadaya balligani sidoo kale farsamo ahaan wixii aanu ka qabanay oo midhmidh aanu xuso ayaan jeclaan lahaa inaan xuso dhaamkan cabirkiisu wuxuu ahaa toddobaatan dhinacna wuxuu ahaa konton mitir hoosna wuxuu ahaa two mitir buu ahaa shaqada laga qabtay markii hore dayiciisu wuxuu ahaa excavation keliya waxaana qodnaa one point two meelahaas waxaanu ku kordhinay eighty centimeter meelahaasaanu ku kordhinay xagga qodaalka oo dhisilting aan ku samaynay sidoo kale waxaanu dhignay ballayga bac baanu dhignay bacdaasoo u sahlaysa inay uu biyaha ay waqti badan uu kaydin karo balligani biyaha uu qaadi doonaa waxay noqon doonaan toddoba kun oo kubiyomitir bay noqon doonaan oo u dhiganta shan iyo soddon kun oo foosto waxaan rajeynaynaa in balligan bulshadu ay ka cabi doonto ka faa'iideysan doonto muddo sideed bilood meelahaasa xilliyada aan roobabku di'in waxaan doonaya inaan idiin faahfaahiyo barkadda tan aan joogno iminka xil wareejinteeda in muxuu ahaa barkaddaasi waxay ka samaysan tahay iyo sidoo kale cabasitiga ama qaadka biyaha ay qaadayso berkadani waa berkad horta ka duwan naqshadihii hore inta badan la samayn jiray afargeeska ahaa waa berkad siirooyo kale u dhisan taasoo ka caawin doonta tayada biyaha gelaya qaabkay u gelayaan inaanay dhaawac ku samayn koonayaasha dhanka kale qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa soo dhaweeyey ceelbiyoodkan laga hirgeliyey deegaanada duruqsi iyo maslax gorod waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa injineerka ka dhalayd oo runtii si dhow ula socday shirkaddii qandaraaska naga qaadatay ee hawshan dhammaysay sidoo kale waxaan ugu mahad celinayaa shirkadda laftirkeeda wakhtiga kooban ee ay nala qabsatay ay hawsha ku dhammaysay sidii loogu talagalayna ay u dhammaysay ilaahay baa mahad leh mar labaadka waxaan u mahad celinaynaa hay-adda maalgelisay ee samaysay ee ka howlgashay waa aragtaan sidaa wax looga qabtay iyo waxqabadkiisa iyo biyaha ku jira maanta ee aanu dul joogno ceelbiyoodkan ayaa wax badan ka bedeli doona nolosha dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi somalilan